الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم أما بعد موضوعنا maanta xumaankiisi waxaa weeyaan rabbanaa laa tuziq quluubanaa bacda id hadaytana rabbanaa laa tuziq quluubanaa bacda id hadaytanaa wahab lanaa min ladunka raxma inaka anta alwahaab naftaa qur'aaniga ah ayaan u doortay inuu noqdo mawduuca caawa wuxuuna ku saabsan yahay qalbiga bani aadamka qalbiga bani aadamka ayuu ku saabsan yahay sida u socon doonaana waxaa weeyaan insha allah afar qodob qodobka hore waxaa weeyaan ahamiyadiisa qalbiga bani aadamku ahamiyada uu leeyahay iyo miisada uu ka leeyahay xubnaha kale ka labaadna waxaa weeyaan axwaashiisa ka saddexaad waxaa weeyaan jirooyinkiisa iyo asbaabaha jirooyinka u keena ka saddexaadna waxaa weeyaan dawadiisa kolka aan leeyahay waxaan ka hadlayaa qalbiga bani aadamka qalbiguna waa wadnaha kolle waa la garanaya uguma hadlaayo xubin ahaan iyo jismi ahaan laakiin macan ahaan ayaan uga hadlayaa marka aan jirooyinkiisa aan sheegayana iyo axwaashiisa aan sheegayana howlaha uu qabto ee jirka uu qabto inta goora daqiiqadiiba uu garaaco iyo inta litir ee dhiigihi jirka uu siiyo iyo waxyaalaha inta xididee muxuuha isagana u keenta dhiigga u keenta iyo waxyaalahaasi kama hadlaayo waxyaalahaas cilmiyaad waa cilmi tibi waa taqaanaan aada iyo aad baana horumar looga gaadhay casrigan kada ilaa ay gaadhay bani aadam dhintay wadnihii inta lasoo gooyo in bani aadam kale lagu beero laakiin xagga sharciga ayaan uga hadlayaa inta badanna waxaan ku koobnaanayaa insha allah nusuus min alqur'an wاsunna ahaabita can rasuuli اllahi sala allahu alayh wali wslam waxaana jeclahay xadiid kasta oon sheegaba inaan takhriijiyo oo aanan ku dhaafin qaala rasuulu اllahi sala allahu alayh wali wslam keliya haddii an la yidhaahna mawduucu marka waa mawduuc aada iyo aada muhim u ah waxaanan jeclaystay in uu noqdo laba qaybood oo caawa qaybta hore ay noqon doonto haddii aan la yidhaahna habeen kale qaybta labaad ay noqon doonto habeen walbabana laba qodob ayaan ka soo qaadan doona marka labada qodob ee caawa aan ka hadlaayo waxa weeyaan midka ugu horeysa oo ahamiyada uu wadnuhu leeyahay iyo midka labaad oo ah axwaashiisa ku timaada aad ama joogtadaba u ah marka mawduuca hore waxaa weeyaan ahamiyat alqalb qalbiga bani aadamku jirka intiisa kale ahamiyadiiyo miiso gaaruu ka leeyahay oo xubnaha isagaa waxaa la yidhaahaa waa boqorkii xubnaha ayaa la yidhaha hadduu hagaagana raciyadu waa hagaagaysa xubnaha intooda kaleo dhan waa wada hagaagayaan sida xadiidka nucmaan ibni bashiir radia allahu canhuma en insha allah soo qaadan doona uu inoo sheegayo marka aada iyo aada ayay uga hadleen kitaabkiiyo sunnaduba wadnaha bani aadamka nusuustaas marka kitaabkiiyo sunnada ah ee tusinaysa ahamiyada uu leeyahay qalbigu ayaan hadda halkan kusoo qaadanaya naska ugu horeysa waxaa weeyaan qowluhu tacaala ina fii dalika ladikraa liman kana lahu qalbun aw alqa samca wahuwa shahiid ina fii dalika ladikra waxyaalaha alla uu soo sheegay suurat lqaf ee aayaddu ay ka mid tahay alla uu ku soo sheegay buu wuxuu leeyahay markuu adilo badan alla soo sheegay waxay tusaale iyo waanooyin u yihiin arrimahaasu qofkii qalbile qofkii qalbile bay u yihiin ee dhegaysta weliba hadalkana dhegaysta qalbi xaadira ku dhegaysta marka waxaa jira dad qalbi leh iyo dadan qalbi lahayn qof una wadnaha xubin ahaan ugu oolinina ma jiro nin walbaba waa ku jiraayo laabtiisa xubinkaas isaguhu waa ku yaallaa laakiin kolku alla leeyahay u kala qaadaya dadkii qaar quluub leh iyo qaar aan quluub lahayn dhan kaloo alla subxaana watacaala ka fiirinaya oo xubin ahaan waxba uma qiimeynayo ee wuxuu u qiimeynaya sharci ahaan ayuu alla u qiimeynaya marka qofkii qalbi lihi qofkaas weeyaan qofka alle ka faa'iidaysanaya ee adilada kitaabka iyo sunnada qaadanaya ee diinta alla qaadanaya ku dhaqmaya xadiidka kale oo aayaddaas iyada ah xidhiidh la leh waxaa weeyaan qowluhu sala allahu calayhi waalihi wasalam ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa amwaalikum lafdi waa sidaas riwaayadu saasay leedahay alla ma fiirinayo suurooyinkiinna yani jismigiinna quruxdiinna iyo dherarkiinna iyo gaabnidiinna iyo foolxumadiinna iyo buuridiinna iyo caatanimadiinna iyo xooggiinna iyo tabaryaridiinna iyo jidka ah waxba alla ma fiirinayo walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum wuxuuse fiirinayaa qalbigiinna iyo camalkiinnu fiirinaya yani alla wuxuu idinku qiimaynaya oo alle agtiisa aada qiimo ku yeelanaysaan ama aydaan ku qiimo ku yeelanaynin alle u dhowaanaysaan ama alle aad ka fogaanaysaan xagga qalbiga iyo xagga camalka laakiin maal iyo tabar jismi taas alla subxaana watacaala agtiisa qiimo kuma leh lafdi kalena wuxuu leeyahay in allaha laa yanduru ilaa ajsaamikum walaa ilaa suwarikum alla ma fiirinayo jidhkiina iyo suuradiinna alla ma fiirinayo tii horena waxaa maalkiinna iyo suuradiinna alla ma fiirinayo marka macnuhu waxaa weeyaan waxyaa xagga maadiyaadka alla idinkama qiimeynaya xagga macnawiyaadka ayuu idinka qiimeynaya xadiidkaasi waa xadiid saxiixa oo waxaa wariyey muslim iyo ibni maajah ayaa wariyey naska saddexaad waxaa weeyaan can abi cinabata radia allahu canh ana nabiya sala allahu alayhi waalih wasalama qaal ina lilahi tacaala aaniyata min ahli alard waaaniyatu quluubikum waaaniyatu rabbikum quluubu cibaadihi asaalixiin waaxabuhaa alyanuhaa waaraquhaa rawaahu abaraaniy bisanadin صaxiix xadiidka macnihiisuna waxaa weeyaan wuxuu leeyahay nebigu sala allahu alayhi waali wasalam alla dhulka wuxuu ku leeyahay weelal innagu weelal baan leenaha aan ku isticmaalno oo waxyaalahan u baahannaha aan ku shubanno aan ugu isticmaalno amaan ku dhiganno allana subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay weelal uu wax ku shubto oo xikmadiisa iyo culumtiisa iyo iimaankiisa iyo waxyaalahaas uu ku rito oo u aamina buu leeyahay weelashaa alle uu leeyahayna waa addoommaha saalixiinta ah mu'miniinta adqiyada ah quluubtooda weeyaan quluubtaas saalixiintuna alle waa kala jecel yahay alle way u kala dhow yihiin qalbiba qalbi uu ka jilicsan yahay ee raxmad uu ka raxmad badan yahay ka raqiiqsan yahay ayuu alle ugu jecel yahay marka addoomihiisa saalixiinta ah buu leeyahy addoommaha saalixiinta aan ahayn qulubtoodu marka aaniya lilahi subxaanahu watacaala ma ah wa aaniyatu shaytaan weelal shaytaan iyo waxaa marka jira iyo weelal rabbi subxaanahu watacaala weelal shaytaan oo isagu wax uu ku beero xumaha uu ku beero oo uu wax ku rito oo xiriir uu kala yeesho bani aadamka iyo weelal rabbi oo rabbi subxaana watacaala raxmadiisa iyo wanaaggiisa uu ku rido uu ku beeradaa kala jira naska saddex afraad waxa weeyaan can النcman bni bashiri radي اllahu canهuma ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wali waslama qala fi xadiiثi طawiil alaa wina fi اljasadi mudgة إida صlaxat صlaxa اljasad kulh wإida fasadat fasada اljasad kulh alaa wahiy اlqlb xadiidkaasoo macnihiisuna uu yahay nebigu sala allahu alayhi waali wasalam khudba wuu khudbo jumcadeedu mimbarka ku jeediyey ayuu nucmaan ibni bashiirna radia allahu canhu isagoo amiir magaalada ximsa la yidhaahay suuriya ku taalla amiir ka ah ayuu ku khudbeeyey markaasu wuxuu leeyahay xadiidka nebigu sala allahu alay slam khudbada dhexdeedii ku wariyey siduu nebigu sala allahu alayh wasalam xadiidka uu khudbada dhexdeeda ugu sheegay ayuu wuxuu yidhi jidhka waxaa ku jira goosin cad hilib ah oo yar oo hadday hagaagtana jirka intiisa kale oo dhan wada hagaagayo hadday xumaatana jirka intiisa kale o dhan wada xumaanayo xubnaha oo dhan marka waxay ku xidhan yihiin hadday wanaagsanaanayaan iyo hadday xumaanayaanba qalbigay ku xidhan yihiin qalbigu hadduu hagaago xubnaha kale oo dhan waa hagaagaya indhuhu waxaan khayr ahayn ma fiirinayaan dheguhu waxaan khayr ahayn ma dhegaysanayaan heese xunxun iyo xan iyo mxua been iyo baatil iyo ma dhegaysanayaan gacantu waxaan khayr ahayn ma qabanayso lugtu waxaan khayr ahayn uma dhaqaaqayso wax waloo dhaniba xubin kastaba marka wuxuu ku xidhan yahay uma hadduu xubinkaasu xumaadana xubnahoo dhan kulligoodwada shar bay ku dhaqaaqayaan indhaha iyo dhagaha iyo muxuu ahay sanka iyo adduunada kulli xubin waliba marka shar ayay ku wada dhaqaaqayaan xadiidkuna waa xadiid saxiixa rawaahu sita lixda kitaab ee kutub alaxaadiid ugu dooroon oo la yidhaaho alummahaatu sit dhammaantood waa wariyeen marka waa xadiid saxiixa oo weliba heerka ugu sarreeya marka xadiidkaasi wuxuuna tusinaya sidii ayaddan ku bilownayba ay u tusinaysay in xubnaheenna intaan u dadaalayna ee caafimaadkooda iyo nadaafadooda iyo wanaajintooda aan ku dadaalayno in toban laabkeed ah inaan qalbigeenna hagaajintiisa iyo xumaha kasaaridiisa iyo wanaag muxuu ahaayey kusifayntiisa iyo tirtiridiisa aan hadiyo goor maalin kastaba wejiga waa dhaqnaayo timaha waa shallaynayo muxuu ahay wasakda waa ka qobaysanaayo kabaha kole ku tahay waa tirtiraayo dharkeennaan hagaajinaayo laakiin wadnihiisa qalbigiisa waa yar tahay qofka garan bahayo inuu isbedella ay ku dhaceen inay jira soo gashay inuu ka buuxo inuu u baahan yahay tabiibin u baahan yahay inta garanaysaaba iska yar walciyaadu billah ninkii shaacirka ahaayee muxuu aha albusiiri raximah llah isaguna waa ka qasiidadiisa ku yidhi waidaa xallat ilhidaayatu qalban nashatat ilcibaada fi lacdaa hadday qalbiga hidaayadu gasho cibaadada alle xubnahoo dhan u nashaadaya xubnahoo dhan marka waxay u dhaqaaqayaan xagga alle subxaanahu watacaala iyo cibaadadiisa iyo u dhaqaaqayaan haddii wadnihii u hagaagsanaado haddii wadnihii uu xumaadana xag shaytaan ayay xubnahoo dhan u wada dhaqaaqayaan walciyaadu billah naska shanaad waxaa weeyaan can fawdana wa caliy bni abi aalib wa abi umaamata albaahili radia allahu canhum saddex saxaabi fawban ibni busdud mawla rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam wa caliy bni abi aalib wa abu umaamata albahili radia allahu canhum ajmaciin yaa nebiga calayh isalaatu wasalaam waxay ka warinayaan in la weydiiyey maa khayru maa yagtanizuhu almar-u qofku wuxuu kaydsado oo uu dhigto maxaa ugu fiican yani wuxuu qofku kasbado oo haysto oo kayd uu ka dhigto iyo kayd uu ka dhigto maxaa ugu fiican markaas wuxuu ugu jawaabay nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam qalbun shaakir wa lisaanun daakir wa zawjatun saalixa tuciinuka calaa amri diinika wa dunyaak saddexdaasaa ugu fiican wuxuu qof kasbado oo kaydsado ou haysto qalbi shukri badan oo nicmada alle subxaanahu watacaala ku shukriya iyo carab daakir ah oo kaflada iyo waxyaalaha baatilka laga ilaaliyo oo dikriga alle subxaanahu watacaala lagu badiyo qur'aan aqris nebi kusalli tasbiix taxmiid waxyaalahaas lagu badiyo iyo haweeney saalixad ah oo ahlu khayr ah oo muttaqiyad ah oo diinteeda ku dhaqanta oo salaada iyo soomka iyo taacada rabbigeed iyo taacada ninkeedaba gudata oo qofkay ninkeeda ku caawisa arrimaha xagga diintiisa iyo xagga dunyadiisa macaashadiisana ku ilaalisa oo u hagaajisa oo biilka u dhiiba iyo waxyaalahaas aan ku khasaarinin oon qofka khasaare xagga dhaqaalaha aan ka gelin oo ka curyaaminin xagga diintiisa iyo cibaadadiisana ku caawisa ku garab qabata saddexdaasaa ugu fiican waxuu qof kasbado oo u kaydsado haysto xadiidkan kadana waa xadiid saxiix oo waxaa wariyey albayhaqi watirmidi wabni maaja ayaa wariyey waa cabdirazaq waana xadiid saxiixa saxaxa sheekh alalbani fi saxiix aljaamic sagiir naska lixaad waxaa weeyaan nebigu sala allahu alayhi waali wasalam dad buu ammaanay ahlulyaman buu wuxuu ku ammaanay qalbi jila wuxuuna yidhi sanadkii wufuuddu ay u imaan jirtay nebiga sala allahu alayh waali wasalam sanadkii sagaalaad ee hijriga ayaa waxaa loo yaqaanaa sanat caami lwufuud caami lwufuud baa loo yaqaanaayo wufuud alcarab iyo jamiic alaqtaar uga timid nebiga sala allahu alayh waali wasalam marka ahlulyaman markay imaanayeen ay soo socdeen buu nebigu sala allahu alayh waali wasalam uu sii baraarujiyey markaasu wuxuu yidhi ataakum ahlu lyaman hum araku afidatan waalyanu quluuba aliimaanu yamani walxikmatu yamaniya walfakru walkhuyalaa fii asxaabi alibil wasakiinatu walwaqaar fii ahli alhanam ahlulyaman baa idin yimid waa dadka dadka ugu qalbi jilicsan araku afidatan waalyanu quluuban fuaad iyo qalbina waa isla macno fiqo iyo liinna waa isla macno way ugu qalbi jilicsan yihiino way ugu fuaad jilicsan yihiin markaasu haddana qabaaisha iyo say kale yihiin buu kala sheego markaasu wuxuu leeyahay kibir iyo qalbi adayg iyo faan waxaale dadka geela dhaqda qalbi jileec iyo deganaanna waxaale dadka ariga dhaqda insha allah sidaan sheegi hadhow sheegi doonno habeenka dambe aan sheegi doonno waxyaalaha dadka qalbi jileeca u keena ama qalbi adayga u keena waxaa ka mid a miciishadiisa iyo waxyaalahu uu ka shaqaystay uu ku dhex jiro ayaa ka mid ah marka dadku xag kolka loo fiiriyo waxyaalahay maciishadooda ka kasbadaan ay ku dhex jiraan beeraley iyo xoolo dhaqato iyo baaburwada iyo mekaaniika iyo waxyaalahaas iyo waxa uu ku dhex jiraayo qalbigiisa wuu saamaynaya saamaynunbuu ku yeelanaya ama mid xun ha ahaato ama mid fiican ha ahaato markaas saas u leeyahay nebigu sala allahu alayh waali wasalam kibir iyo faan iyo muxuu aha isla weynaan waxaa leh dadka geela dhaqda xadiid kalena wuxuu ku sii daraa riwaayo kale ay ku dartaa geela iyo fardaha dad kale dadkaasa muxuua khilad alakbaad iyo muxuu ahay khilad alquluub iyo leh muxuu ahay faan iyo kibir leh dadka ariga dhaqdaana waxa weeyaan waa dad qalbi jilicsan oo qalbigoodu naxariis badan yihiin wa fii lafdin hum adcafu quluuba wa araqu afida alfiqhu yamani walxikmatu yamaniya xadiidkaasna waxaa wariyey asheekhaani watirmidi albukhaari wa muslim iyo tirmidi ayaa wariyey waa xadiid saxiix naska toddobaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi waali wasalama qaal yadkhulu ljannata aqwaamu afidathm mila afidati اطayr rawahu muslim jannada waxaa geli doona dad oo qalbiga shimbiraha oo kale leh dad qalbiga shimbiraha oo kale leh ayaa jannada geli doona qalbiga shimbiraha oo kaley leeyihiin alimaamu nawowi radia allahu canhu wuxuu leeyahay laba macno ayuu aqbalaa macne waxaa weeyaan qalbi jilec shimbiraha waxaa lagu tilmaamaa inay qalbi jilicsan yihiin macnaha kalena waxaa weeye inay yihiin mutawakiliin cala allah inay alla mutawakiliin ku yihiin oo alla tala saartaan oo risqigooda ayna isku hawlinin oo yowman biyoom ay risqigooda u kasbadaan siduu xadiid kalaba xadiidka cumar ibn khataab radi allahu anhu nebigu alayh isalaatu wasalaam taa ugu tilmaamay shimbiraha ee uu ku dhihi jiray low anakum tawakaltum cala allahi xaqa tawakulih larazaqakum kamaa yarzuqu ayr taqduu khimaasan wa taruuxu bitaanan marka macnuhu wuxuu noqonayaa dad qalbi wanaagsan oo sida shimbiraha u qalbi wanaagsan oo quluubtooda sida quluubta shimbiraha ay u jilicsan tahay ama tawakulkoodu uu sax u yahay sida shimbiraha oo kale ayaa jannada geli doona qalbi jilacaasay ku geli doonaan ma aanu dhihin nebigu sala allahu alay wasalam dad salaad badan oo soom badan oo kida baa geli doona ma aanu dhihine dad qalbi fiican ayaa geli doona qalbi fiicnadoodaas uun ku geli doona naska sideedaad waxaa weeyaan qowluhu tacaala yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim maal iyo dad wiilal fara badan iyo xoolo fara badan midna u waxtari maayaan iyo tol fara badan iyo qaraabo fara badan lan tanfacakum arxaamukum walaa awlaadukum yowma alqiyaamati yafsilu baynakum waa ka alla aayad kalena ku yidhi waxaa jirta marka maalin ayna wax kale oo wax anfacayaa jirin ilaa qofkii qalbi fayow alle ula yimaado mooyaane qalbi fayow oo xuno ka fayow qofka alle ula yimaado qofkaan qalbigiisa weligii aanu wadnuhu xanuunin oo wadnuhu aanu istaagin oo baa jannada geli doona ma aha oo maalinta waxu tari doona marka waxaa weeye qofka qalbigiisu uu nadiifka yahay ka fayow yahay xiqdi iyo xasad iyo cadaawad muslimiinta iyo waxyaalahaas xumaha oo dhan uu nadiif ka yahay oo wanaag khashyo rabbi alla kacabsi iyo muslimiinta wada jacaylkooda iyo khayrla jacaylkooda iyo nasiixo iyo waxaas mooyaane wax kaleba aanu ku jirin qof kiila mooyaane qof kale wax kale wuxu taraya maalintaa ma jiro marka alla subxaanahu watacaala maalinta qiyaamaha agtiisa waxaa wax taraya waa qalbiga saliimka ee fayow ee qalbiga jiran qofkii la yimaada wax kasta oo kale u la yimaadaba waxaa weye waxba uma taraayo naska sagaalaad waxaa weeyaan naskaas kula macno ahoo alla subxaana wa tacaala nebi ambiyadiisa ka mid ah ayuu wuxuu ku ammaanay inuu qalbi saliima leeyahay wa ibraahim alayh salaatu wasalaam wa ibraahiima id jaaa rabbahu biqalbin saliim ibraahim markuu rabbi ula yimid qalbi fayow qalbi fayow buu marka ibraahim la yimid qalbiga ibraahim oo kalebaa marka wax anfacaya oo maalinta qiyaamaha wax taraya waxyaalaha ibraahim uu ku kasbaday qalbigiisa inuu saliim noqdana iyo muxuu ah wax lamidana insha allah waa sheegi doonaa habeenka dambe haddii alla yidhaah intaasoo dhanba marka waxaa inooga muuqata inuu alla subxaanahu wa tacaala iyo nebigu sala allahu alayhi waali wasalam quluubta wanaagsan qalbiga wanaagsan ay si aada ay uga hadleen oo ay dadka ugu gubaabiyeen ama u ammaaneen dad kale qalbigaa saliimka ale naska tobnaad markaysa waa ka duwan intaas ka duwan oo dadka qalbiga xun leh eedaynaya waxaana weeyaan qowluhu tacaala fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illah ulaaika fii dalaalin mubiin hoog iyo halaag ayaa u sugnaaday dadka qalbiga qallalan leh dadka qalbiga ingegan ee qalbiga xun leh hoog bay leeyihiin maalinta qiyaamaha ah ulaaika fii dalaalin mubiin kuwaasu waxay ku jiraan baadinimo cad bay ku jiraan marka dadka qalbiga fiican leh siduu alla u ammaanay buu aayadantada wuxuu ugu caayayaa oo u hadidayaa dadka qalbiga xun leh naska kow iyo tobnaad waxaa weeyaan qowluhu tacaala mid aan cunwaanka ka dhiganay rabbanaa laa tuziq quluubanaa bacda id hadaytana wahab lanaa min ladunka raxmatan inaka anta alwahaab aayaddaas sidaan macnaheeda u fahamno waxay ku xidhan tahay muxuu ahaay aayadaha ka horeeya alla subxaanahu wa tacaala fii awali suurati ali cimraan ayuu qur-aanka wuxuu u kala qaaday muxkam iyo mutashaabih muxkam iyo mutashaabih muxkam waxaa weeyaan midka macnihiisu waadix uu yahay oo qof kasta oo luqada uu kasoo degay carabiga garanayaaba uu fahmaayo mid mutashaabiha oo macnihiisa rumuud ku jiro baa isaguna marka jira markaasuu alla subxaanahu wa tacaala kaa mutashaabiha ah inay dadku laba mowqif ka kala qaadanayaan buu sheegay qaarna uu ku sheegay inay quluubtoodu jiran tahay oo fitnaysan tahay dadna uu ku sheegay inay ahlucilmi yihiin ahlu cilmi ay yihiin marka kuwa waa jaahileen qalbi xun leh kuwana waa ahlu cilmi qalbi fiican leh marka labadii qolaba wuu sheegay mowqifkooda oo wuxuu leeyahay allahu subxaanahu wa tacaala hu ladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna um lkitaab waukharu mutashaabihaat labadaasay aayadihii qur-aanku kale yihiin faama aladiina fii quluubihim zaygun fayattabicuuna ma tashaabaha minh ibtigaaa alfitnati waibtigaaa taawiilih wama yaclamu taawiilahu ila allah kuwa qalbigoodu qaloocan yahay kuwa qalbigoodu qaloocan yahay waxay raacraacayaan oy gurguranayaan oy tatabucayaan alfaada mutashaabihada ah ee macnahooda alla mooyaane wax kaloo garanaya aanu jirin tan maxaa loola jeedaa taa maxaa loola jeeda wax aan la fahmayninba sidii ninka la dhihi jiray saduuq ibni cusman itamiimi ee cumar radiallahu canhu waktigiisii arrintaasoo kale dadka ku wereeriyey ee waxyaalaha mutashaabihaadka aan masaajidka iska taago dadka weydiin jiray ee cumarna markuu ogaada uu garaacay dadkana uu ka nahayo in lala fadhiisto lala sheekaysto ilaa uu tawbo keenay marka dadka qalbigoodu qalluucan yahay qalbiga xun leh aayadaha macnahooda alla uu keligii uu fahmaayo allauna uu yaqaano ee bani aadamku ayna fahmi karaynin kuwaasay tatabucayaan aayadaha camaliga ahee waadixa ah bay iska indhatirayaan waa dadka marka noocii kale waraasikuuna fi lcilm alraasikuuna thaabituuna fi lcilmi kuwa cilmiga ku xididaystay ee aada cilmiga u leh cilmiga ku sugano yaquluuna aamana bih kulligaana waa wada rumayna kitaabka alla weeyaan kullu min cindi rabbina dhammaantii rabbiga xaggiisuu ka wada yimid kaan macnihiisa fahamnay iyo kaanaan fahmin baa wada xaq weeyaan oo waa wada rumaynay kullu min cindi rabbina wamaa yadakaru ila uli lalbaab ma waana qaato ilaa dadka caqligale mooyan dadka caqligale unbaa waana qaato marka kuwaasa dadka caqligale ah ee kay ayna garanaynina rabbi u daaya kay garanayaanna ku camalfale kulligana wada rumeeya kolkay marka sidaa iimaanka ula yimaadaan bay haddaba marka ducaysanaya oo dhahayaan rabbanaa laa tuzig quluubanaa bacda id hadaytanaa wahab lanaa min ladunka raxmatan inaka anta alwahaab allow qalbiga iyaga ha qalloocinin sidii kuwii hore oo alla subxaana watacaala u eedeeyey qalbigooda u qalloocana alla hoo qalloocinin intaana hanuunisay dabadeed allow qalbigooda ha leexinin oo xaqa haka leexinin wahab lanaa min ladunka raxma inaka anta alwahaab xaggaada naxariis weyn naga sii adigu waxaa tahay midka deeqda badan saasay dhahayaan bu all subxaana watacala marka waa ammaan uu ku ammaanay wuxuu ku ammaanayaa inay alle ka baryaan inuu qalbigooda u toosnaado oo qalbigooda alla aanu ka qalloocinin marka waa ahlu cilmi cilmi kale oo kale maaanu ku soo sheegin alla subxaana watacaala laba arrimood buu ku ammaanay qur-aanka inay dhammaantii wada rumeeyaan muxkamkiisii mutashaabihiisaba iyo inay rabbi ka baryaan inuu qalbi fiican siiyo oo qalbigooda aanu ka qalloocinin marka ducada waa in la badiyo oo muxuu ahayey siduu nabiga alay sala slam gaari doono inuu ducada aada u badin jiray arrintaa iyadaa ducadeeda badin jiray ila isagaa muxuu ahayey sayidu ahli ilcilmi buu yahay calayhi salaatu wasalaam waa in ducada aada loo badsado oo aada alla loogu tadaroo inuu qalbiga ku hagaajiyo hadduu qalbiga ku hagaajiyo aakhiradeedii adduunkaagaba waa ku toosnaaday naska kow iyo tobnaad waxaa werinaya abu hurayra iyo ibni cumar radi allahu canhuma can rasuuli illaahi sala allahu alayhi waalihi wasalam inuu ku ducaysan jiray oo rabbi uu ka bari jiray inuu dhaho allahuma inii acuudu bika min qalbin laa yakhshac wa ducaain laa yusmac wa nafsin laa tashbac wa cilmin laa yanfac acuudu bika min hadihi alarbac saasuu dhehi jiray allow anugu waxaan kaa magan galay qalbi aan khushuuc lahayn oo qalasan iyo duco aan looga aqbalaynin iyo naf aan dhargaynin hungurigeyn oo maalka aan ka dhargaynin iyo cilmi aan wax taraynin cilmi aan wax taraynin oo carabka wax ka ka sheeg sheegayo qof afartaasaan allow kaa magan galay buu dhihi jiray nebigu sala allahu alayh waali wasalam xadiiskana waxaa wariyey tirmidi iyo nasaa-i iyo abu daawuud iyo ibnu maajah iyo axmed shantaa la isku yidhaahaa rawaahu alkhamsa iyo alxaakim shanta iyo xaakim ayaa wariyey waana xadiis saxiixa saxaxahu sheekh alalbani fii saxiixi aljaamic sagiir wa saxiixi tarkiib watarhiib waa xadiis saxiixa marka nabiga sala allahu alayh waali wasalam ayaa rabbi ka magangelayay qalbi aan khushuuc lahayn naska labiyo tobnaad waxaa weeye can zayd bni arqama radi allahu canhu xadiiskii horuu lamid yahay ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam kaana yaquul allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac wamin qalbin laa yakhsha wamin nafsin laa tashbac wamin dacwati laa yustajaabu laha rawahu muslimu waaxmed wاnasaa'iyi wcabd bni xumayd wa xadiidu صaxiix naskaas afar iyo tobnaad can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam qaal attaqwa haahuna attaqwa haahuna xadiis dhexdii xadiis saxiixa ayuu jid kamida weeyaan alla kacabsigu waa halkan alla kacabsigu waa halkan alla kacabsigu waa halkan yani qalbiga alla kacabsigu qalbiga wey xubnaha maa waxaa suurooda qofku inuu soom badan yahay oo salaad badan yahay oo qur-aan akris badan yahay oo xaj badan yahay sanadna aanu xajka iyo cumrada iyo aana ka baaqanin oo muxuua haddana qalbigiisa uu galagalad yahay marka waxaa weeyaan wuxuu le nabiga sala la alay slam kacabsigu ma aha xubnaha ma ahee waxaa weeye halkanu ku jiro qofkii marka halkan u hawaasan tahay oo taqwo alle ay ku camiran tahay xubnuhuna waa ku camiraane laakiin haddii halkan ay maran tahay xubnaha dhaqdhaqaaqooda qiimo male attaqwa haahunaa attaqwa haahunaa attaqwa haahunaa wayashuuru ilaa sadrihi ashariifi sala allahu alayh wali wasalam alaaa maraat rawaahu muslimu watirmidiy naska shan iyo tobnaad waxaa weeyaan can xarisata bni wahbin alkhuzaaci radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal alaa ukhbirukum biahli ljanna kul ضaciifi mتadacafin low aqsma calى اllahi laabarah alaa أkbirkm bأhli الnaar kul cutulin jawaadin mustakbir mutafaq calayh nabigu salى اllahu alayh wali wasalam xadiidkan kada oo صaxiixa oo bukhaariyo muslimba ay wariyeen bu wuxuu kala soocayaa ahlu jannahi iyo ahlu naarka sida xadiis soo socdana u kala sooci doono ma idin kala sheega ahlu janna iyo ahlu naarka buu leeyahay ma idin sheega ahlu jannahiisna ku yahay waa qof kasta oo daciif ah yani daciif alqalbi maaha daciif aljismi daciif alqalbi ah oo musaalim ah oo dadku ayna u aabayeeleynin oo miskiin iska mooyayaan aan waxba garanaynin laakiin wax walbaba garanayo oo caaqil ah laakiin dulmigii waxyaalahaas iyo iska diidaya oo qalbi wanaagsan laho hadduu alla ku dhaartay subxaana watacaala wallahi inuu waxaasusaan noqonaya hadduu yidhaaho khalaas alla subxaanahu watacaala uu uga dareenayo sida uu ku dhaartay u ku hadlay uu alla subxaana watacaala mxua uga dhigaya arrinta oo khilaafkiisa uu alla necab yahay subxaana watacaala qof marka waxaa jira alla khilaafkiisa uu necab yahay waxa uu iskaga hadlay alla ka hadli aho wixii uu ku hadla marka alla uga dhabeenay addoonkaygu fulaan ahada kaladu sidaa yidhi qalbi jabin maayo sidii marka uga dhiga ahlu naarkiinana ma idiin sheega kullu cutullin jawaabin mustakbir waxaa weeye qof kasta oo qalbi adag oo qaluud ah oo maal jecel oo kibiraana wa ahlu naar xadiis kale wuxuu ku lehy nebigu sala allahu alayh waalih wasalam waxaa suurowday ahlu jannahi iyo ahlu naarkiina inaad kala garataan calaamaad baa jira xaqiiqadeeda marka inagu ma garan karayno laakin calaamaad uu nasiiyey nebigu sala allahu alay wali wasalam baa jira qof kasta oo qalbi jilicsan oo qalbi wanaagsan oo dadka qof walbaba walaal dhahayo oo qof walbaba kii ka yar u naxariisanayo kaka weyn darajaynayo qofna aan dulmiyeynino ka dulmiya isaga dulqaadanayo oo dadku ku tumanayaano ay moodayaan kankadu inuu darwiish yahay miskiin wey wadaad weeye waxba iska celin maayo dadka ay leeyihiinoo liidayeen oo waxaa jira marka alla subxaanahu watacaala alla agtiisa darajo aada iyo aada ugu weyn leh iyo qof marka dadka iska weynaysiinayo oo sanka taagayo oo maal badan oo muxuu ahaay isagu magax iyo waxaas laleeyahay dadku daba guurayaan ahlu dunyuhu daba guurayaan oo markuu baabuurkiisa galayo hareeraha la qabanayo loo kala tartamayo albaabka kaka furayo iyo kolku ka dawayo iyo alla agtiisana aan qiimo ku lahayn ahlu naar ayaa jira waxaana arrintaas markaa keena qalbigooda kii qalbi fiican alla agtiisu ku fiican yahay kii qalbi xun alla agtiisa ku xunya walow dadka agtiisa ha ku magac weynaade naska lix iyo tobnaad can ciyaad bni ximaari radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal ahlu ljannati halaa duu sulطaani muqsitin muwafaq warajulu raxiimi raqiiqu lqalbi likuli dii qurba wamuslim wacafiifu mutahasisin duu ciyaal rawahu muslim caabiga xadiidka wariyey waxaa la yidhaha ciyaad ibni ximaar almujaashici radi allahu canhu dadka qaarkood baa marka kutubaha qaarkood iyo markay qorayaan iyaga ku ibnu jamaaz iyo ibnu xamaad iyo waxa saas yidhan lakin waa ibnu ximaar wuxuu leehay nabigu sala allah alay slam ahlu jannahu waa saddex saddex nin waa ahlu janna bal qof walaba saddexda inaad mid ka soo gelaysa iyo in kale sidii labadii hore midna ahlu jannaha u ahaa midna ahlu naarka u ahaa qof waliba aad isugu miisaamayso bal armaadkan kamid tahay midna aad rajaynayso bal saddexdana dhagaysta ahlu jannaha ee nebigu sala allahu alay slam uga marakacayo in ahlu janno yihiin ninka hore waxaa weeyaan nin madax ah oo caadil ah munsif ah oo muwafaq lilkhayr ah ka muwafaq lilkhayrana waa kuu ku sheegay nebigu sala allahu alayh waali wasalam midka alla uu siiyo muxuu ahay udaro wanaagsan bitaano wanaagsan qof kasta oo madax aba laba bitaanuu leeyahay buu nebigu sala alla alay slam yani laba nooc oo dad ah oo ku hareeraysan oo hoos ku soo horaya ayuu leeyahay la xidhiidha bitaano wanaagsan oo saalixo aho khayrka sharaysa oo ku gudaabinaysa oo sharka uga digaysa iyo mid xun oo daalimad oo sharka iyo balada iyo waxyaalahaasun muxuu ahay u horseedaysa oo taa ku gudaabinaysa midka alla u naxariisa marka waxaa weeye midka bitaanada xun alla ka ilaaliyo buu lehay nebigu sala allahu alayh wasalam waxaana jirta zamankeedanan iyo zamanadan dambe oo dhanbaba inuu kuwa madaxda uhu ay doortaan bitanada sharka ay doortaan ay u maleeyaan inay iyagu khayr kala talinayaane dadka ahlullaahiga ahe saalixiinta ah ahlucilmiga ahee ee muxuu ahaayey waxgarabka ahee waaninaya ee xumaha uga digaaya ay u maleeyaan inay mucaaridiin ku yihiin ay fogeeyaan nabiguna sala allahu alayhi waali wasalam wuxuu leeyahay qofka alla ilaaliyey waa qofka bitaanada su alla uu ka ilaaliyo walciyaadu billah ahlu jannahu waa saddex ka hore waxaa weeyaan qof sultaan ah yani madaxnimo leh ama amiir ha lagu sheego ama wasiir ha lagu sheego ama madaxweyne ha lagu sheege oo caadil ah oo alla khayrka waafajiyey iyo qof naxariis badan oo qalbi jilicsan oo qaraabadiisa iyo muslimiinta oo dhan u wada naxariiso oo wada qalbi jilicsan likulli dii qurba wa muslim qaraabadiisa oo dhan iyo muslimiinta o dhan isugu mid yihiin qof kastoo arko muslim ha arkaba u naxariisanaya oo wuxuu ku daama la qabanayo u samayn iyo qof maxaahayy faqiir ah oo ciyaal iyo xaaslow ah oo haddana mutacafif ah baryada iska ilaalinaya xaaraanta iska ilaalinaya wixii isaa yaryar un isku celceeshanayo oo ilmihiisa ku korsanaya oo ku qanacsan oo marka dadkana aan gacanta hoos horsanaynin tuugo iyo xaraam iyo laaluush iyo waxyaalahaasna aan ku kacaynin rabbigiisa aaminay saddexdan nin ayaa ahlujanna abul nabi sal ala slam qof madaxa oo caadila aho khayrkaa la waafajiyey qof qalbi jilicsan oo muslimiinta oo dhan u wada naxariista gaar ahaana qaraabadiisana ugu sida naxariista iyo qof dan yar ah oo ciyaal leh xaas iyo caruur iyo leh oo cafiifoo dhowrsoon oo is-ilaaliya daska toddobiyo tobnaada ugu dambeeya xawa can jaabirin wabni mascuudin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi waali wasalama qaal alaa ukhbirukum biman taxrumu calayhi annaar alaa ukhbirukum biman taxrumu calayhi annaaru gada kullu hayinin layinin qariibin sahl rwah abu yعlى عan jabir wالtirmidiy والطbraniي وaxmed وbn xibaan can ibni mascuudi radi alahu anhu wahuwa xadiiثu صaxiix wuxuu lh nabigu sal ه alay sl ma idiin sheega qofka ay naartu xaaraan ka tahay isagiyo naari ayna is arkaynin ee jirkiisa naari aynu taabanaynin ma idin sheega macnuu marka waxaa ha ina yidhi hanoo sheeg markaasuu yihi nabigu sal allahu alayh waali wasalam wuxuu yihi waa qof kasta oo hayin layin yani qofka jilecsan ee qof walbaba soo raaca maanta halkan ii raac waxaa igala soo qaday hadii layidha waayahay na dhaqaaji dhahay soomaaliduba waa yaqaana hayin layihi wada ninkaasi bay yidhahan laakiin way isagu waxay u malaynayaan oo ku liidayaan kolka nabiguna salawat way ku ammaanay qofka jilicsan ee aan is adkaynin ee dadka muxuu ahaayey u jajaban khidmadoodii waxyaalahaas u jajaban oo sahliga ah hadduu wax iibinayo hadduu dadka wax ka iibsanayo haddii deyn lagu lahaa qof ka dalbanayo qofna aan wax xun la qaabilaynin qofna aan hadalka ku xumaynaynin ninkaas iyo isagu naar isma arkaayan intaas toddobiyo tobankaas muxuaha nas oo isugu jira nusuus qur'aaniya iyo nusuus axaadiis saxiixa kulliha ayaan marka mawduucan hore kaga baxay haddaynu marka nusuustaas iyo keyrkeedba aynu fiirinana waxay noo caddaanaysa qalbiga wanaagsan siduu alle u jecel yahay oo rasuulkiisa u jecel yahay iyo qalbiga xun siduu alle u neceb yahay rasuulkiisana u neceb yahay oo qiimaha qofka bani aadamkiihii uu ku xiran yahay qalbigiisu siduu yahay hadduu xun yahayna qalbigiisu xun yahayna waa isaguna waa xun yahay qiimo male muxuu ahaay weli isagu kolka adduunka laga fiiriya haba fiicnaado siduu rasuulku caleyh isalaatu wasalaam uu xadiid ugu yidhi qiyaamaha waxaa la keeni doonaa nin dheer oo buuran oo muxuu qurux badan oo madax ahaan jiray baa la keeni doonaa markaasaa la miisaamaya alla subxaana watacala agtiisa lagu miisaamaya falaa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda kaneecaad garabkeedna laga miisaan noqon maayo nin weyn oo buuran oo beedkaa la ego aada silis oo mxuaha hani aho madax ahoba inta qiyaamaha la keena la miisaanaya miisaan alla la saaraya markaasuu ka qiimo yaraanayaa kaneeco garabkeed kaneeco garabkeedii arki kara bashuu u qabanaysaa kaasna waa ka qiimo yari alle subxaanahu watacaala kii dadka agtiisa kulliita ee iska qalbi fiicnaana waa kan kusoo maray inuu xadiidkii nabigu sala alla alay slam uu leeyahay alla subxaana watacaala wuxuu carabka mariyo ma khilaafayo wadhaarkiisa kama jegina waxaan u gelaynaa marka mawduuci labaad oo ah axwaal alqalb qalbigu wuxuu leeyahay axwaal fara badan buu leeyahay laakiin laba nooc bay kala tahay mid waa xaalad joogto ah oo aanu ka fuqaynina hadiyo goor uu leeyahay waxay kuwa qaari aho asbaabi ay keento oo kolla sidan uu noqonayo kolla sidan uu noqonayo labadaa xaaladood ayuu qalbigu kalay xaaladda hore ee midda joogtada ee qalbi kastaaba aanu ka fuqaynin ee waxdana aan faaruqaynin waxaa weeyaan shiddatu taqallub isbabedel badni aanu xaalad keliya ku sugnaanaynine had iyo goor uu wareegeyso hadba dhani boodo hadba si u noqdo taqalubka iyo isbabedelkana marka lagama wado garaaca uu garaacayo iyo waxyaalahaas lagama wado ee waa xagga afkaarta kusoo dhacay hadda waxba kusoo dhacay uu ka booda wax kalu qabsanayo sidaasu hadiyo goor ku soconay ma joogsanay arrintaas iyada ana adiladeeda baan marka halkan kada ku sheegaynaa oo ah min alkitaab wasunna الأول عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما سمي القلب من تقلبه إنما مثل القلب مثل الريش في الفلاة تعلق في أصل شجرة تقلبها الريح ظهرا للبطن رواه أحمد والطبراني وهو حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وفي التعليق على المشكاه wuxuu lehay nabigu sal allahu alayh waali wasalam qalbi waxaa qalbi loogu magacaabayba isbabedel badnida min ataqalub ayaa laga keenay isrugrogid iyo isbabedelid siduu nin shaacirana u leeyahay wamaa sumiya alinsaanu ila linafsihi wala alqalbu ila anahu yataqalab bani aadamka waxaa insaan loogu magacaabay min annisyaan baa laga keenay waa iloosha badan yahay qalbigana waxaa qalbi loogu magacaabay isrugrogid badina iyo isbabedel badnida marka wuxuu lehy nabigu sal allahu alayh waalihi wasalam qalbiga waxaa qalbi loogu magacaabay isbabediga badan iyo isbabedelka badan marka qalbi macnihiisaba haddii la macneeyo wuxuu noqonaya isgagadiya mise isbabedele u macniha noqonaya waxaa loogu magacaabay qalbi loogu magacaabay min taqalubihi isbabedelkiisa iyo isgagadigiisa daraaddeed baa loogu magacaabay waxayna xaaladiisu lamid tahay baal shimbireed baal shimbireed oo meel bannaan oo geeda lahayn yaalla oo geed intuu qabsaday dabayshu ay warsinayso ma istaagaya kaas kaasuu kaluu la mid yahay qalbi baal shimbireed oo meel bannaan aho aan geeda iyo wax muxuu ahaye dugsiyo dabeysha ka celiya aan lahayn oo laan geed kamida qabsaday oo dabeysha saa u warsinayso taasuu la mid yahay xadiid kalena wuxuu idhaahaa dheri karkaraya oo aad meel heerka ugu dambeeye karkiisa uu joogo sidiisa uu isu bedbedelayo si ka daran buu qalbigu isu bedbedela marka qalbigu xaalad keliya isku taagi maayo waa in marka qofku uu la socdo qalbigiisa siday salafkeenu saalixa ay yeeli jireen oo marka muxuu ahay hadba heerka uu marayo waa inuu la socdo qalbiga waxaa qalbi loogu magacaabay isgegadi badnigiisa oo wuxuu lamid yahay riishad meel bannaan ah oon geeda lahayn ku taalla ee joogta oo qabsatay geed qabsatay oo dabaysha ay rogrogayso oo kolle dhankan ugadayso kolle dhankan ugadayso ayuu lamid yahay xadiidka labaad canhu an abi muusa ashcari radi allahu anhu xadiidkii hore weriya isna werinaya wuxuu leeyahay mahalu اlqalbi mahalu الriisha tuqalibuha الriixu bifalaah qalbigu wuxuu la mid yahay riishad meel bannaan ay dabaysha ku gadayso waun xadiidkii hore oo lafdi kale leh kanna waxaa weriyey ibnu maaja iyo cabdi ibni xumayd wruyaani waa albagawi maxamed albagawi fi sharxi sunna waana xadiid saxiix xadiidka saddexaad can jaabirin radia allahu canhu wa shihaabin aljarmiyi wa anas radia allahu canhu saddex saxaaba ridwan allahi calayhim baa waxay weerinayaan in nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam uu dhihi jiray yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik anas ibni malik radi allahu canhu khaadimu rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam oo tobankii sannadood uu madiino joogayba laazimayay ee safar iyo xadarba muxuu khaadimkiisa ahaa adeegihiisa ahaa yaa waxaa la weydiiyey maxaa ugu badnaa ducadii nabiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ku ducaysa maxaa ugu badnaan jira markaasuu yidhi tanaa ugu badnayd yaa muqaliba alquluubi habit quluubana calaa diinik ducadii ugu badan taasdahay umu salamana sidaasoo kale iyaduna leedahay oo nabiga calah salatu slam ducadiisa maxaa ugu badnaaba iyana la weydiiyey markaas waxay tihi waxaa ugu badnaa inuu ku ducayso yaa muqalib alquluubi sabit qalbi calaa diinik saasa ugu badnayd markaas weliba waxay kusii daraysaa waan weydiiye marka waxaan idhi muxuu ahaye ducadaasaad badinaysaa maxaa kuugu waan markaasu wuxuu yii qalbiga bani aadamku wuxuu ku jiraa bayna isbacayni min asaabic araxmaan in shaaa aqaamahu wain shaaa azaawa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisii bay kamid ahayd weliba ugu badnayd inuu alle ka magangeli jiray allaha qalbiga rogroga uu ka magangeli jiray inuu qalbigiisa uu weydiisan jiro inuu qalbigiisa diinta ku sugo anas ibni maalik radi allahu canhu isagoo waliba wuxuu dhihi jiray mar kaloo la weydiiyey maxaa ugu badnaa ducadii nabiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu dhihi jiray waxaa ugu badnaa allahuma rabbana aatina fi dunya xasanata wafi laakhirati xasanata waqina cadaab annaar marka labadaasaa ugu bannayd ducadii nabiga sala allahu alay wasalam oo umu salama iyo anas ay sheegeen rabbigow wanaag nagu sii aakhiriyo adduunkaba aakhiriyo adduun baa dadka u hagaagaan marka wax ka halaabay ma jiro aakhiriyo adduunka halaagoodana marka muxuu ku xiran yahay qalbiga wanaagii marka labada xadiis waa isla socdaan allaha qalbiga rogrogo qalbigayga diintaada ku sug ayuu dhihi jiray nabigu sal allahu alayh waali wasalam saxaabi kale isagana nawaas ibnu samcaan la yidhaahna sidoo kale isagana wariyey marka saddexdaas muxua shan weeyaan shantaas saxaabada waxay wariyeen nabigu sala allahu alayh waali wasalam inuu arrintaa ku ducaysan jiray yaa muqalib alquluub habit qalbii calaa diinik ama habit quluubana calaa diinik waana xadiid saxiixa bijamiici riwaayaati can ibni cumara radi allahu canhuma qaala kaana akharu aymaani nabiyi sala allahu alayhi waalih wasalam laa wa musarifi alqulub alla subxaanahu wa tacaala sifaad fara badan buu leeyahay marka nebiga calayh salaatu wasalaam dhaartiisa waxaa ugu badnayd uu sifaadka alla kolkuu ku dhaaranayo inuu yidhaaho maga allaha qalbiga rogrogaan ku dhaartaye allaha qalbiga gadiyaan ku dhaartaye saasuu dhihi jiray musarif alquluub riwaayo kalena muqalib ilquluub waana isla macno allaha qalbiga jeejeediyaan ku dhaartay mise allaha qalbiga rogroga ayaan ku dhaartay saasuu markaa dhihi jiray xadiidkana tirmidi iyo ibnu maajah ayaa wariyaya nasaa-i labada riwaayadood bay kala wariyeen waana dhammaantiisa waa xadiis saxiix intaas marka waxaa weeyaan adilada tusinaysa qalbigu inuu isbabedel joogto a leeyahay oo aan xaalad keliga ku sugnaanaynin ee hadda si uu isu bedelayo marka waxaa weeye qofku inuu qalbigiisa kontaroolo oo la socdo weeyaan haddaan muqaarano ku samayno qur-aanka xifdigiisa baxsadka qofka xaafidkaa ka baxsado iyo qalbiga isbabedelkiisa waa la yaqaanaa qur-aanku qofkii xifdiya haddaanu ka warhaynina hadba aanu aqrinin inuu dibbo ka baxsano uuna sheegay nebigu sala allahu alay wasalam laakiin qalbigu siduu hadduu isu badbedelayo haddaan lagu soconin oo xaaladdaa wanaagsaneed ku ogeyd aadan ku kontaroolin uu durba u baxsanayo meel kale ugu doodayo tuu ka yidhi iyo tuu qur-aanka ka yidhi balfooriya qur-aanka wuxuu leeyahay nabigu sala allahu alay wasalam facaahaduu alqur'aana fainahu ashaddu tafallutan min alibili fii cuquuliha jeel dadabran ama jirid xidhan ayuu ku shabahayaa nabigu sala allahu alay wasalam dadkii geela haddaad dabarto oo meel ku dayso oo aadan ka warhaynin ooda hadba u dhuujinin oo aynu ka dabcayen kale aadan la soconin xadhiga waa furanaya waa baxsanaya qur-aankaana ka daran sida geela muxuu ahay la dabrayo uu dabarka haddaan laga warhayn uga baxsado qur-aanka baxsashadiisa min sadri alxaafid uu ka baxsado ayaa ka daran buu leehay dadkii dabarka in mudduu koleyga ku joogaya kana muxuu lehay nabigu sala alla alay wasalam riishad ay dabaylu ku warsinayso ayuu ku shabahaya nabigu sala allahu alayh wasalam marka qur-aanka xifdigiisa sida loogu dadaalo si ka badan waa qalbiga xifdigiisa loogu dadaala amaa axwaashiisa qaari'ada ah ee iyadu laazimada aan ahayn iyadu way badan tahay marka laakiin si gaaban baan insha allah usoo sheegi doona waxaa marka qalbigu wuxuu leeyahay marad waa jiradaa qalbigu siduu jismiguba u jirado u qalbigu u jirada aayado aada u fara badan una subxaanahu watacaala allah subxaana watacaala uu ku sheegay qalbigu inuu marad leeyahay oo asaabiib kala gegadisan oo u sheegay qaarkood ugu sheegay inay qalbigoodu jiran yahay dadka uu qaarkood ugu yidhi iska ilaaliyo dadka qalbiga jiran leh sababta oo muxuuaha qaar uu leeyahay cala sabiili istifhaam uu ku keenaya uu leeyahay maxay saa u yeelayaan ma qalbigoodaa jiran aayado fara badan oo anwaacdaas oo kala gadisan oo asaaliibta kala gadisan oo khabar iyo taxdiir iyo muxuuaha istifhaam iyo uu ku sheegayo ayuu alla subxaanahu watacaala ku sheegay qur-aanka waxaana ka mid ah oo muxuu ahay aayadda suurat albaqara ku jirta alla uu leeyahay fii quluubihim maradun fazaadahum allahu marada walahum cadaabun aliimun bima kaanu yakdibuun aayadda kalena wuxuu ku leeya ummahaatu lmuminiinka markuu la hadlaayey walaa takhdacna bilqowli fayadmaca aladii fii qalbihi marad markaad dadka la hadlaysaan ummahaat lmuminiinki ayuu ku leeyahay haweenka kalena markaa lamid weeyaan kolkaad ragga la hadlaysaan codka ha jiljilcinina oo cod muxuu ahaay jilicsan oo jajaban ha ka dhigine mxuuaha xoog weyn oo caadiya kula hadla dadka yaanu hungurigelin oonu idin damcin kuwa qalbigoodu jiran yahay haweeneyda markaad la hadasho hadday hadal gaaban oo ay ku siiso muxuu ahay sawd mx caadiya oo iyo haddii muxuu ahay hadal jiljilicsan oo lexleexisay oo fidaa oo ay dheerdheeraysay oo hadadaha qolka qofkii qalbigiisuu ku jiro marab ku jiraayo wuxuu isdhahaya wartantaad muddawaada ku baaqaysaa wadaad muxuu ahay sheeko kale u qabato waadu kula qaban lahaydo taasuu ka digayaa leeyahay iska ilaaliya dad waxaa jira qalbigoodu jiran yahay oo sawdkiina haddaad jajabisaan oo jiljilcisaan hunguri idinka gelaaye iska ilaaliya qalbiga muxuaha codkiina ilaaliya mufasiriinta qaarkood ba waxay dhahan weliba markay ragga la hadlayso waa inay afka u dhaweyso gacanta u dhaweyso si codkooda u weynaado oo cod khashina sida codka ragga oo kale u yeesho ay leeyihiin yani waa ka digaya marka alla subxaana watacaala aayad kalena alla subxaana watacaala wuxuu ku leeyahay afii quluubihim maradun am irtaabu an yaxifa allahu calayhim warasuuluh markuu alla subxana watacala dadka ku guudaabinayey in wax alla wixii xuguna hee qabsada kitaabka alle iyo sunnada nebiga calayh salaatu wasalaam lagu kala baxo buu dadka diidaya arrintaas ayuu wuxuu lena qalbigooda jiran marka dad qalbigooda jiran yahay ayaa jira aayado fara badan oo noocaas ah laga soo bilaabo min suurati albaqara ila suurati almudathir qur-aanka dhexdiisa ayaa saa ugu fara badan yahay intuu sheegayo inay quluubtu jiro ay leedahay oo dadka qaarkoodnaba ku cadaynayo inay jiro yihiin qalbigoodu dadna uu leeyahay maxaa saa u yeelana qalbigaa ka jiran dad uga digayo uu leeyahay iska ilaaliya dadka qalbiga jiran leh xaaladda labaad ee qalbiga ku timaada waxaa weeyaan qaswa qaswadana macnaheedu waxaa weye waa qallalaan marka waxaa jira qalbi qallalan oo qallafsan oo raxmad iyo muxuu waxba wanaag midna aan lahayn oo sidii qori oo kale aama qorwal ka daran arrintaas marka inay jirto oo qulubta qaarkood qofka dadka qaarkood qulubtoodu ay wax walbaba ka adag tahay waa alla subxaanahu wa tacaala siduu banu israa'iil yahuudda la hadlaya buu wuxuu yidhi uma qasad quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaara aw ashaddu qaswa waina min alxijaarati lama yatafajaru minhu alanhaar waina minha lama yashaqaqu fayakhruju minhu lma waina minha lama yahbitu min khashyati illah intaad aragteen mucjizaadkii ambiyooyinkiinni iyo calayhim asalaatu wasalaam aad aragteen dabadeedba ah qalbigiinni uu qallalay oo dhagaxana waa ka qalafsan dhagax oo kale weeyaan ma waa ka qalafsanya markaasuu sheegayba alla subxaana watacaala inay ku jiraan dhagxanta qaar khushuucleh iyo qaar taqwale alla ka cabsada iyo inay ku jiraan oo dhagaxabaa waxaa suurowdaa taqwada alla subxaana watacaala heer sare intuu ka gaaro inuu buurtuu saara uga soo dhaco khashada alla daraad uga soo dhaco waxaa ka mid ahaa dhagaxii ku soo dhacay laba ee saddexdii nin ee musaafiriinta ahayd ee nebigu sala allah alay slam uu ka sheekeeyey ee roobka godka ka galay dhagaxaas sida uu caddaynayo riwaayatu tabaraani fi kitaabi adducaa oo aad iyo aad u tafsiiliyey riwaayaadkiisa kala guddisan waa wuxuu leeyahay wa kaana mima yahbitu min khashyati illah dhagaxaas jaarma soo ridina waxaa soo riday cabsi alla soo marka dhagxan alle ka cabsata baa jirta iyo quluub bani aadamo dhagxanta ka qallafsan oo aan raxmad lahayn ayaa ku iyaa jirta qulub dhagaxana ka qallalan baa jirta sifada saddexaad ee qalbiga ku timaada waxaa weye alcamaa indha la-aan siday indhahan madaxa ku yaalaayo nuurku uga tago oo aragtidu uga zuusho ayaa qalbigana muxuuha waxgarabku uga zuulaa oo nuurka uga baxaa oo u indhabeela marka waxaa jira qalbi wax arkaayo indha leh basiiraa lagu magacaabaa indhaha qalbiga basiira ku magacaab kuwana basar ayaa la yidhi iyo qalbi indhale oo waxba aan garan allana subxaanahu watacaala arrintaa markuu ka hadlaayey ayuu wuxuu sheegay marka loo fiiriyo qalbiga indhabeelkiisu indhaha nuurbeelkooda inaan waxbaba ahayn yaquul allahu subxaanahu watacaala afalam yasuuruu fi اlardi fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha aw aadaanun yasmacuuna biha fainaha laa tacma alabsaar walaakin tacmal quluub alatii fi suduur basarku ma aragti boone eh quluubta xabadka ku jirta ayaa indhabeesha waa jira indhahan inuu nuurka ka tago oo dadka qaarkood ay indhabeelaan waa jira laakiin kolkuu laleeyahay kaas indhabeel ma aha yani macnuhu waxaa weeyaan kolka loo feeriyo quluubta indhabeelkeeda madaxa indhabeelkiisa waxba ma aha hadduu qofka qalbigii u fayowya oo laakiin indhihii uun basarkii allah uu ka qaaday waa kuuba sheegay